haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga ogaano nuxurka khudbadii madaxweyne xasan sheekh uu xalay ka jeediyey magaalada new york ayaan qadka telefoonka ku waraystay xaashi ishaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana marka hore weydiiyey wixii oga baxay khudbadda madaxweynaha
runtii waxay ahayd khudbad taariikhi ah oo meelo badan taabanaysay lana jaan qaadi karta caalamka maanta meesha uu marayo ha noqoto global warming ha noqoto abaarahan isdabajooga caalamkana laga ogyahay soomaaliyana dhib weyn ku haysa ha noqoto la dagaalanka argixisada iyo iyo amniga iyo amni darrida caalamka ka jirta maanta iyo sidii lasaga kaashan lahaa marka dagaal wuxuu ahaa runtii khudbo meelo badan taabanaysa iyaga oo taariikhi ah waktigii loo baahnaana aada u malaysaa inay ku timid oo aada u malaysa inuu runtii aada usoo diyaar garoobay siduu caalamka waxa maanta yaallo ogala hadlo
wuxuu ka hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada marka fariin noocee ah ayuu caalamka u diray
runtii fariintu waxay ahayd ugu muhiimsan hadda aan isleeyahay saddex qodob baan u kala qaadaya mid waxay ahayd guulaha laga gaaray la dagaalanka argixisada weliba ayaamihii ugu dambeeyey kacdoonkii shacabka iyo bulshooyinkii ay dhibka ku hayeen oo kacay iyo dowladoo garab ay ka heleen oo taasna noqotay in bush weyn la sameeyo aada loo riixo aysan joogsanaynin ilaa laga guulgaaro midda ugu midda kaleoo fariinta kale uu diray waxay ahayd in caalamku ay dareenkoodana ay si fiican u gasho in aysan argixisadu ahayn groub oo hal meel keliya lagala dagaalami karo ee ay tahay meel in laisugu tago ayay maxaan ku da habboon tahay runtiina una uga mahad celiyay inta hadda soo garabkooda soo istaagtay dowladda soomaaliya inta dhimanna kolley waxaan filayaa fariintu way gaartay inay garab istaagaan dhibaatadu ay sii ballaarata laga cabsanaya haddii dagaalkan daacish iyo iyo iyo argixisada al-shabaab ay kula jirto dowladda soomaaliya ay sii socdaan laakiin waxay u badan tahay dowladda suu sheegay inay ka go-an tahay inay markan ay tahay waqtigii ay dhammaystiri lahaayeen qoladan xagdhaxaanku dha argixisada ee soomaaliya ka dagaal gasha sida daacish iyo al-shabaab
waxyaabihii muhiimka ahaa ee madaxweynaha uu kusoo hadal qaaday khudbadiisa waxaa ka mid ahaa abaarta ka jirta soomaaliya oo la sheegayo inay macluul isu bedeli karto mar dhow haddii aan wax laga qabanin marka codsigii madaxweynaha ma isleedahay wuu soo jiidan doonaa dareenka deeqbixiyayaasha
runtii waxaan filayaa inay runtii fariintiisu ay gaadhay daafaha caalamka iyo madaxdii goobta ku sugnayd gebi ahaan inay u qaadan kareen inay sansiir uu ka yahay ama uu ka yahay dhab ka tahay ficilada uu hadda isticmaalay oo ahayd kaba soo qaada wuxuu meeshan gelaya ama soo qaaday oo tusaale ahaan uu soo qaatay maalinkii la doortay in isla wiigaasba uu ku dhawaaqay nin ama qof mas-uul ah inuu noqdo ergeyga u qaabilsan arrimaha humanitarianka soomaaliya iyo la dagaalanka arrimahan faaminka iyo maxaan ku dhahaa abaaraha soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa sidii tension loo abuuri lahaa sidii maxaan ku dhahaa caalamka loo gaarsiin lahaa xanuunkan marka waxay ila tahay taas iyo weliba dhiirigelinta uu dhiirigeliya soomaaliya maanta si ay ugu heegan tahay inay arrinta aysan dhayalsanin balse ay labalaabto efortiga iyo xooggii ay wadda ay hooshan gelinaysay waxay ila tahay taasna caalamka inay garab ka siinayaan way u muuqatay wayna caddahay waayo ninka mas-uulka ugu sarreeyo soomaaliya ee arrimahan abaaraha oo ahaa mudane cabdiraxmaan cabdishukuur oo ergeyga khaaska ahna untu joogay oo laas maalmihii lasoo dhaafay miitina muhiimna uu ka galaya marka waxay ila tahay do caalamka inuu attention gooni ah uu siin doono soomaaliya arrimahan ku saabsan waxaana filayaa inay fahmeen wuxuu ka hadlay madaxweynaha
madaxweynaha wuxuu xafiiska tegey markii labaad taasoo ka dhigan inuu shaqadan horey usoo maray marka intay la eg tahay ayaad isleedahay fursadda isaga iyo dowladdiisa ay hadda u haystaan inay dalka al-shabaab ka saaraan
runtii waad dareemi kartaa sanadihii uu madaxweynaha ahaa afartii sane hore waad og tahay gobollo badan baa jirtay oo isaga sabab uu u ahaa leadershipkiisi iyo hogaankiisii inuu ka xoreeyo qolada maxaan ku dhahay xagjirka inuu wadanka gobollo badan oo ay haysteen markaas markuu isaga qabsanayay inuu runtii ka xoreeyo laakiin haddaa fiiriso haddana wakhtiga oo koobnaa afar sano ah iyo waxa ku hareereysnaa oo aada u badneed labadii sano ugu horreysay waxay uga dhamaato waa la socotaa maamuladii sida jubbaland oo kale labadii sanoo dambena waxaa qaatay dhammaystirkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii si loo dhammaystiri lahaa waayo markuu asaga qabsanaya waxaa jiray oo keliya puntland oo dhammaystirneed kana horreysay iyo jubbaland oo curdun ah welina buuq uu ka jiro waxaa marka gadi kadib intuu meesha joogay uu sameeyey saddexdii gobol oo kale marka waa dareemaysaa culayska noocaasa nin haystay inuusan haddana middan dagaalkan uusan ku waagwadi karin marka hadda waxaad u malaysaa alxamdulilah maamul goboleedu waa degan yihiin waa dhisan yihiin waxa dhiman oo la dhamaystirayo waa constitutionki iyo iyadoo la iskaasanayo lawada kaasanayo in macnaha arrimaha la qabto laakiin middan waxaad u malaysaa hadda inuu uga gacan furfuran yahay ugana wakti badan yahay waktigii hore waxaana filayaa inay hadalkiisii iyo ficilkiisi hadda isleeyihiin marka waxay ila tahay isbedel weyn oo aan rajaynayno goladan ummadda nafta u keentay oo labadii gobol ugu qaalisanaa wadanka iyo gobollo badan bay haystaan laakiin labadii webi ee soomaaliya kheyraadkooda dhan ku xirnaa weliba wakhtigan abaaraha aada loogu baahi qabay yay gacanta ku hayaan marka waxaan filayaa hadda inuu ka duwanaanaya inuu ka duwan yahay waktigii hore xaashi sidee loo malaynayaa in dunida ay uga falcelin doonto codsiga iyo fariinta madaxweynaha waxaan filayaa boqol kiiba boqol inuu garab istaag badan uu helayo falcelin wanaagsan oo bositifna ay ka iman doonto haddaad fiiriso waxyaabaha uu la yimid iyo qodobadii uu taabtay iyo weliba ficiladii uu sameeyey intuu meesha haysto ay ka mid ahayd in xafiis bey-adda la abuuro oo wasaarad dhan la abuuro oo ku saabsan maxaan ku dhahaa la dagaalanka global warminka in la abuuro wasaarad ergey khaasa loo magacaabo la dagaalanka abaaraha iyo maxaan ku dhahaa baahidan sii ziyaadaysa iyo food securityga la dagaalankiisii marka waxay ila tahay caalamka securityga siduu hadda oo idaacada uga tahay shabaab si loola dagaali lahaa waxay ila tahay marka caalamka inay soo dhaweynayaan hadalkiisii ay fahmeen aan rajaynayana respon wanaagsan ama ama ama maxaan ku dhahaa inuu kala kala kulmi doono insha allah caalamka sida ugu soo gurban lahayn soomaaliya garabna u siin lahaayeen sida saxa ay soomaaliya doonayso
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo qadka telefoonka iigu warramayey isagoo ku sugan gobolka minnesota